taliyaha guutada toddobiilabaatanaad jenaraal axmed maxamed tareydishe ayaa ka hadlay weerarkii ismiidaaminta ahaa ee shalay al-shabaab ay ku qaaday xero ay ciidamada militariga dowladda federaalk soomaaliya leeyihiin oo ku taalla meel u dhow garoonka weyn ee cayaaraha ee stadium muqdisho wariyaha v o a xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa goor dhoweyd la kulmay taliyaha waxaana uu ugu horreyntii weydiiyey siday wax u dhaceen
arrintaani waxay ku dhacday waa wax dhici rabay oo mar walbana dhaca magaaladana ka dhaca waa soo dhuuntaan nimanka la yidhaahdo alqaacidada ah ee al-shabaab waa niman oo derbiyada ka soo boobooda oo mar walbaba waa layska ceyriyaa waana la dilaa saasay maxaanku yidhahdaa ay dhibaatadii dhagartii ay maleegi jireen ay ku soo maleegeen iyagoo maxaanku yidhahdaa u qasdaya inay maxaanku yidhahdaa ay shacabka soomaaliyeed iyo maxaanku yidhahdaa ciidamada ay waxyeelaan baabuurka afaafka hore ayuu xoog ku soo jeeray kadibna ciidamada maxaanku yidhahdaa la dagaalamay oo xabadeeyey albaabkii dambe iyo kooragaarkii dambe oo waardiyaha ahay oo ka dambeeya kaas markuu soo gaaray ayuu maxaanku yidhahdaa uu qarxay labada waardiye dhexdooda ku qarxay dhibaatadaas marka uu geystay waa dad shacab ah oo la nool ciidanka iyo maxaanku yidhahdaa ciidamada dad ka mid a oo wax ku gaareen dhagarqabahaasina maxaanku yidhahdaa sidaas ayuu isku soo baaciyey halka tirada guud ee wax noqotay ilaa hadda maxaad nala wadaagi kartaa taliya waa mahadsan tahay shacabka ilaa toddoba qofaa wax naqatay oo uu ku jiro wiil yar oo labiyo toban jir ah ciidankana maxaanku yidhaahdaa labaa ka shahiiday sidoo kale sideed kala dhaawaca laakiin waxaan kuu sheegayaa dhibaatada nimankan khawaariijta ay wadaani maahan mid maxaanku yidhaahdaa ay ciidan keliya ku beegsadaane mar walba shacabkay laayaan shacabkay dhibaateeyaan si dhagarahay ku dilaan hadday awood leeyihiin bannaanaday usoo bixi lahaayeen oo ciidamada kula dagaalami lahayen marka dhagartaasna waa laga daba tegaya mar walbana waa lagu dilaa sidaasee maxaanku yidhahdaa loo gelaa al-shabaab wax dhibahoo hadda annaga ay maxaanku yidhahdaa aan hadda aragnaa ma jirto khawaariijna sidiisaba hadduu ku dilana ahlujana tahay haddaad dishana ahlujana tahay sidaas ayaan xaqiidiyan aaminsana annaga xaaladda askarta ku dhaawacantay iyo goobaha la geeyey iminka caafimaadkooda waa sidee aadaa u mahadsan tahay ciidamada dhaawacyada fudud gaaray waa lagu tacaalay dowladdeenna iyo ciidanka taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed si fiicanay maxaanku yidhahdaa ay u garab qabteen iyagaana maxaanku ku dadaalay ilaa haddana ku dadaalaya shacabka ay dhibaateeyeenna sidoo kale uguma simin dadkoodii ciidamadii taliska xooga ayaa maxaanku yidhahdaa kafaalo qaaday iyo dowladdeenna oo aad iyo aad maxaanku yidhahdaa mar walba u garab taagan shacabka iyo ciidankeedaba jenaraale dadku waxay isweydiinayaan sababaha keenay in gaari walxaha qarxa ay ka buuxaan uu ku qarxo xerada qaybta toddobiilabaatanaad ee ciidanka xoogga iyadoo amniga magaaladana aada loo sugayo islamarkaana ay jiraan baro kontarool oo goob kasta yaalla maxaad is leedahay arrintan way fududaysay waa mahadsan tahay horta baaristii way socotaa waa la baarayaa qaabkii ay maxaanku yidhahda arrintan ay ku dhacday laakiin waxaan rabaa inaan kuu sheego nimankan khawaariijtaahi mar walbaba waa dhuudhuuntaan marka meel uu ka soo dusay aa jirta oo malaha uu ka soo dhex baxay waana la qabtay oo waa la dilay dhagarqabihii asaaba maxaanku yidhahdaa ishalligay marka mar walbana sidaas ayay ku shaqaystaan ay dadka shacabka ku dhibaateeyaan maane dad bannaan isu soo dhigi kara ama maxaanku yidhahdaa isu soo baacin kara maahan weerarkii shalay dhacay ma kii ugu horreeyey oo al-shabaab xeradan ku soo bartilmaameedsataa mise waxaa jira kuwo kale oo horay la idinla eegtay wax badana laysku dayey alqaacidadu isku dayday inay maxaanku yidhahda si dhagara ay ku dhibaatayso laakiin wax badana laga hortegey midan laftigeeda hadda dhacdaa laga hortegay oo maxaanku yidhahdaa aan aysan u fududaan inay maxaanku yidhahdaa ay xerada horay usoo galaan oo laga hortegey mid walbana waa laga hortegayaa khawaariijkana waa layska qabanaa insha allah waxaa jiro idaacada qaarkood waxay rabaan iska sheega waxaan leenahay xaqiiqda raadsada waxa runtaana sheega dalkana wax ka dhisa cadowgana maxaanku yidhahdaa dhankiina kala dagaalama sida muuqata qaraxyada ay fulinayaan al-shabaab waa kuwo soo kordhaya waxaana jirta qaraxyo iyo weeraro ay ka fuliyaan gudaha magaalada iyo meelo ka baxsanba muxuu yahay qorshihiinna ku aadan ka hortagga arrintaasi waa mahadsan tahay magaalada amnigeedu waa sugan yahay dhagarqabo soo dhuuntayna meel walbay ka dhacdaa caalamka meel walba ka dhacaa laakiin waxaan hadda kuu sheegayaa oo xaqiiqo ah amniga magaalada madaxda waa sugan yahay amniga maxaanku yidhahda xerooyinkuna waa sugan yahay shaqada maxaanku yidhahdaa ciidamada booliska ama ciidamada amnigoo dhan ay wada hayaanna waa shaqo aad iyo aad u heer sare ah hadda shaqo badanna waa la qabtay aad iyo aad kuwa furamaha hore jirana haddii aysan maxaanku idhahdaa faramaha dhibaato ku gaarin cadowgaani maba isku soo dayeenba inuu meelahaas shacabka soomaaliyeed ku laayo ou qarax iyo wax masiibaha ku laayo waxaa ku dhacay khasaaro weyn oo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed farmaha jooga ay gaarsiiyeen cadowga saasaa keentay inuu shacabka u soo dhuunto taasna waa dhagarqabe soo dhuuntay ciidamada amniguna mar walba waa u taagan yihiin waxaana kuu sheegaa amniga magaaladu waa sugan yahay waa sugan yahay taliyaha guutada toddoba-iyo labaatanaad jenaraal axmed maxamed tareedishe ayuu ahaa oo u warramayey wariyaha v o a xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste